wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha hay-adda maareynta misibooyinka qaranka ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug wafdigan oo ay ka qayb yihiin qaar ka mid ah wasiirada wasaaradaha gargaarka iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa waxaa garoonka diyaaradaha dhuusamareeb kusoo dhoweeyey wasiirka gargaarka galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka galmuduge socdaalkan wafdigan uu hogaaminaya gudoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin ayaa kusoo aadaya xili magaalada dhuusamareeb uu ka furmayay shirka madasha arrimaha bini'aadinimada oo sanadkiiba saddex jeer la qabto kaasoo sanadkan lagu qabanayo galmuduge gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey ujeedka socdaalkiisa sida wafdiga loo soo dhaweeyey sida mataqaanaa wasiirada iyo dhammaan maamulka ama gudoomiye degmo ha naqato ama gudoomiye gobol ha naqato ama wasiire ha naqata ay garoonka maanta aada u keentay markii intaas laga tago dabcan sida qorsheynu wuxuu yahay shir oo runtii aan kusoo qabanay maamul goboleedyada inta badan sida waa jubbaland waa kusoo qabanay koonfur galbeed waa kusoo qabanay magaalada muqdisho muddaa lagu qabanayay shirkaas oo runtii ah country humanitarian forum ama arrimaha bini-aadinimada looga looga hadlo dabcan sanadkaani sanad runtii aada u cariiri badan waaye abaarna waa la filanayaa fatahaad ayaan dhow dhacda waad ogtihiin oo runtii dhibaato weyn geysatay oo meelaha qaadkood runtii weli aan laga soo kaban iyadoo fatahaadaasi ay dhibaato weyn ugeysatay oo ayaa haddana abaartii runtii nagu soo fool leedahay marka shirkaani wuxuu macno weyn u sameynayaa dalka soomaaliya iyo runtii arrimaha bini-aadinimada dadka ka shaqeeyo guud ahaan hay-adaha iyo dowladda guud ahaan wixii ka shaqeeyo dabcan shirkaasaan rabnaa inaan beri haddii ilahay halkan ku qabano waxaan sugaynaa haddii ilahay ihahdo wafuud ballaaran oo oo imaan doonto beri oo isugu jirto safiiro iyo hay-adaha internationalka ah runtii shirkaan waa shir weyn oo runtii arrimaha dhibka ummadda soomaaliyed haysto ama ha naqato abaarta ama ha naqato fatahaadda ama ha naqato runtii qaxa colaadda uu sababo waan ognahayoo magaalooyino badan ama gobollo badan oo kamid a hadda galmudug iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba meelaha qaarkood xataa waxaa ka jiro colaado oo runtii unnecessarya laakiin anaga waxaan aaminsanahay marmarka qaar colaadaha xataa waxaa sababo abaarta iyo waxaa sababto fatahaadda iyo gaajada ayaa sababayso marka inaan shirkan wuxuu noqon doonaa shir aan muhiimadda ku saarno sidii dhibkan looga bixi lahaa sidii dadku ay u naqo lahaayeen oo adkaysi u heli lahaayeen sidii ay biyo ku filan u heli lahaayeen sidii ay beerahoodii uga shaqaysan sidii xoolahooda uga shaqaysan lahaayeen dabcan meelaha qaarkood culeysyo badanoo biyaha ka taagan sidii ceelo loo heli lahaa sidii warar loo heli lahaa marka runtii shir weyn oo runtii ummadda soomaaliyeed ay runtii wax weyn oo ku farxda kasoo bixi doonto marka wasiir adiga iyo guud ahaan maamulka galmudug waad ku mahadsantihiin